wararka ka imaanaya dalka mosambiq ayaa ku warramaya in magaalo ka tirsan dalkaasi laga helay meydka nin soomaali ah ninkan ayaa lagu magacaabi jiray cabdifitaax sayid axmed waxaana ay wararku sheegayaan in la dilay waxa uu ka mid ahaa dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalka mosambiq sidoo kalena ganacsi ku lahaa halkaas isagoona ahaan jiray imaam masjid sababta ka dambaysa dilkiisa ayaan la ogeyn ilaa iyo hadda waxaana meydkiisa la wareegay ciidamada booliska sida uu sheegayo mid ka mid ah soomaalida ku nool dalka mosambiq yarkan la dilay saaxiibbaan ahayn waxaa la yidhaahdaa cabdifataax sayid axmed baa la yidhaahdaa waxaa loo badinayaa sida dad eheladiisa oo waddanka jooga iyo asxaabtiisa ay ii sheegeen in la dilay sababtoo ah waxaa xalay gurigiisa oo ku yaala waddanka mosambiq laga helay meydkiisa waxaana ilaa hadda socdo baaritaano ciidamada ammaanka la wareegay waxaana la baarayaa meydkiisa wuxuu ahaa dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool waddanka mosambiq muddo dhowr sana ab halkaas buu deganaa uu ka shaqaynayay mar shaqooyin caadiya oo dadka ganacsatada ee waddankaas ka shaqaysto ka mid ahaa sidoo kaleeta mar wuxuu ahaa imaam masaajid oo dadka iyo salaada tujin jiray hadda wararka la helayo waxay sheegayaan in ciidamada booliiska ay la wareegeen meydkiisa oo baaritaan uu ku socdo tuhunaa jira oo ay suurtagal tahay in la dilay marka ilaa hadda lama xaqiijin karo waxaa laga horsugayaa in booliiska ay baaritaanada soo dhammaystiraan isla markaana warbaahinta iyo dadka ehelkaba ay la wadaagaan wax ka soo baxa baaritaankooda dalkan oo ay ku sugan yihiin soomaali fara badan ayaa waxaa dadka soomaalida lagu geystaa dhibaatooyin ay ka mid yihiin dil dhaawac iyo in la boobo hantidooda